bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlih وaصxaabih أجmaعin ama bعdu qala اlimam abu ciisa التirmidiy raximah اllah taعalى manaaqibu mucaawiyaة bni abi sufyaana radيa اllah canh mucaawiya manaaqibtiisii ayuu u maxalkeedii iyo meesheedii weeyaan abwaabu lmanaaqib ayaan ku jirnay lialjamic liljaamic alkabiir lilxaafid abi ciisa tirmidiy raximah اllahu tacaala marka manaaqibu mucaawiya ayuu soo gaaray qaala xadaanaa moxamed bnu mucaawiyan hadda waa mucaawiyatu bnu abi sufyaan abu sufyaanna sakru bnu xarbin ayaa la dhihi jiray gabadhiisa waa xaaskii nebigay ahayd waa umu lmu'miniin ramla ayaa la dhihi jiray ama umu xabiiba radia allahu canha marka mucaawiya isla dhasheen umu xabiiba iyo mucaawiya waa walaalo ayb qala xadaanaa moxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qala xadaanaa abu mushir whuwa cabdulأclى bn mushirin اlghasaniy hiqat faadil can saciid bn cabdilcaziiz wahuwa tanuukiyu addimashqiyu hiqat lakinahu اkhtalata fi aakhirihi muslim iyo tirmidi iyo ayaa u wariyaan ayb waxaa u wariyaan muslim iyo asxaabu sunan اlarbaca bukhaarina fi ladab اlmufrad ayuu ugu wariyey can rabiicata bni yaziida can cabdiraxmaan bni abi camiirata rabiicatu bnu yaziid wa huwa adimashqiyu hiqat caabid abu shucayb ayaa la yidhaha aliyaadiy ayb can cabdiraxmaan bni abi camiirata camiirana waa loo dabdiyey cumayrana waa loo dabdiyey oo aynan ku jirin adaat lkunya abida mar laga reebo marka cabduraxmaan ibnu cumayratana waa la dabdiyey cabduraxmaan ibnu abi camiiratana waa la dabdiyey tasqiir la-aan wa kaana min asxaabi rasuuli llahi sal l slam ayuu yidhi asxaabta rasuulku ka mid ahaa suxbadiisana waa laysku khilaafsan yahay mukhtalafun fii suxbatihi ibnu xajar isaabada alisaabatu fi tamyiiz asaxaaba axaadiid badan buu sheeg sheegay qaarkood ou yidhi samictu nabiya sala allahu calayhi wasalam mar haddii markaa samaac ou nabiga sal ll ly slama uu u sheegay inuu wax ka maqlay waa inuu saxaabi yahay marka ayb ibnu cabdilbar ayaa isaga xoogaa diiday oo suxbadiisa war ka keenay laakiin ma xoog badna inuu saxaabi yahay baa xoog badan wa kana min asxaabi rasuuli llahi sal l slam can اnabiyi slى اllahu alayhi waalihi wasalam anahu qaala limucaawiyata mucaawiye ayaa wuxuu ku yidhi allahuma ijcalhu haadiyan mahdiyan allahuma ya allahu allow ijcalhu ka dhig haadiyan mid dadka hanuuninayo oo khayrka tuso mahdiyan oo markaa yani isagana la hanuun hanuunsan fii nafsihi u hanuunsan macnaa ay muhtadiyan wahdi bihi ilaahu wax ku hanuuni isaga ayb qaala hada xadiidu xasanu gariib qaala xadaanaa moxamed bnu yaxya wahuwa duhliyu qala xadaanaa cabdullahi bni moxamed annawfaliyu annufayliyu qala xadaanaa camru bnu waaqid wahuwa dimashqiyu abu xafs matruukun ninkan waa matruuk can yunusa bni xalbas yunus bnu xalbas calaa wasni jacfar weeyaan waa yunus bnu maysara hiqat caabidun mucamar abu daawuud iyo tirmidi bnu maajah baa u wariyaan can abi idriis alkhawlaaniy cayd bnu camrin qaala lama cazala cumaru bnu lkhadaab cumar markuu casilay cumayra bna sacdin ninkaa cumayr bnu sacdna marka waxaa la dhihi jiray cumar wuxuu ku magacaabi jiray ninkaasi nasi kaana nasiija waxdihi buu dhihi jiray ama wuxuu ku magacaabi jiray nasiiju waxdihi qofka marka qof u dhigmo ounan jirin xagga wanaagga ayaa waxaa la yidhaahdaa nasiiju waxdihi yacnii ninkaasoo kale ma jiray ka dhigan tahay aad baa marka cumar oo ula qiimo badnaa laakiin siyaasada cumar ayaa waxay ahayd qofka haddii ama dacwo laga keeno ninka meel ou madax uga dhiga marka dacwo iyo wax lamida laga keeno cumar waa casili jiray markiiba xataa hadduu fiican yahay walidaalika waa kii sacdu bnu abi waqaas casilay ninkanna marka xims ayuu cumar madax uga ahaa magaalada xims ee hadda suuriya ku taallo ayuu madax ka ahaan jiray marka cumar waa casilay ka-annahu marka waxbaa ka yimid waxaa marka ka yimid ama run ha ahaato ama yaynan ahaanin waa bedeli jiray cumar leanna ninkani waxaa laga rabaa inuu dadka maamulo hadday dadkiiba kasoo taagan yihiin biariiqatin aw biukhraa hadday uga soo taagan yihiin in isaga lagu qasbo oo lagu camcamiyo wax macnaa ma keenayso marka siyaasadiisu marka inuu casilay ahayd casilaaddana marka macnaheeda ma ahayn qofkaas inuu xun yahay isagoon xumayn buu xataa casili jiray markaabuu marka cumar markii uu casilay can ximsa xims magaalada uu ka casilay wallaa mucaawiyata mucaawiya u talada u dhiibay faqaala annaasu dadkii waxay dhaheen casala cumayran cumayr buu casilay wawallaa mucaawiyata mucaawiyana meeshiibuu barasaab uga dhigo madax uga dhigay faqaala cumayrun cumayr wuxuu yidhi laa tadkuruu mucaawiyata ilaa bikhayrin mucaawiya ha ku sheeginina ilaa khayr un maahane fa innii samictu rasuula allahi sal ly slama yaquulu nabigaan maqlay oo dhahayo allaahuma hdi bihi ilaahu wax ku hanuuni mucaawiya xadiidkan waa daciif oo ninkaa camr bnu waaqib baa ku jira oo matruug ah fadaaisha mucaawiye axaadiid badan baa kusoo ar aroortay laakiin laysa fiiha maa yasixu min dariiqi اlisnaad wax ansaxayo oo xagga min dariiqi اlisnaad u ansaxay ma jiro haddana saa darteed marka isxaaq bnu raahuuya iyo imaamu الnasaa-i iyo waxay yidhaahdeen xadiid saxiix ah kuma soo aroorin fii fadaa'ili mucaawiya saasay dheheen walidaalika waxyaabaha marka nasaa-i loogu nisbeeyo waxay ka mid tahay waxyaabaha alimaamu nasaa-i loogu nisbeeyey tashayuca khasaa-isu caliyinna waxbuu ka qoray hadalkanna waa yidhi oo wuxuu yidhi mucaawiya yacni fadaa-il u gaara isaga wax ku soo arooray oo ansaxayna malena waa yidhi meeshaas bay markaa wax isku geegeeyeen marka laakiin nasaa-i tashayuc kuma jirin shiicina ma ahayn ayb sidanna de isxaaq iyo ayaa yidhaahdeen ibnu abi caasim isaga kitaabu ka qoray fii fadaa'ili mucaawiya imaam axmed laftiisa markii la weydiiyey wuxuu tilmaamay in yacni wax saa aanay kaso ka ansixin imaam axmed laftiisa saa buu tilmaamay abu bakr annaqaash iyo ibnu abi caasim iyo ayaa wax ka qoreen fadaa'ilu mucaawiya in badanoo ka mida ama qeyb ka mida axaadiidtaasna ibnuljawsi wuxuu ku soo arooriyey fi lmawduucaat kitaabkiisa almawduucaatka la yidhaha walidaalika imaamu lbukhaari markuu u baahday kitaabu lfadaa'il fadaa'il asaxaaba inuu mucaawiya fadaa'ishiisa sheego wuxuu yidhi tabwiibka sidaanuu ka dhigtay baabu dikri mucaawiya ayuu yidhi markaasuu wuxuu keenay xadiidkii ibnu cabaas ibnu cabaas markii la su-aalay ee waxaa la yidhi mucaawiya hal ragcou witir ku tukadaya ka waran markaasuu yidhi inahu faqiihun waa faqiihun marka manaaqibtii iyo fadaaishii kaasuu ku daray marka mucaawiya hal ragco witir ka dhigaya ka waran baa la yidhi markaasuu yidhi waa faqiih mucaawiya ayb iyo wuxuu keenay xadiidkii kale ee ibnu cabaas uu yidhi inahu saxiba nabiya sal ll ly slam iska dhaafa mucaawiye nebiguu la saaxiibay ee suxbatu nebiyi fadiilo way tahay shaki ma leh laakiin mid isaga u gaara laga hadlayo mid isaga u gaara waa mas'alo suxbadu laakiin saxaabada dhan waa ka dhexaysaa midaasi wuxuu isaga la gaar yahay ma aha marka imaamu lbukhaari marka kuyaalkaasuu keenay meeshaas iyo xadiidkii kale ee uu yidhi ee mucaawiye uu ku dhex yidhi inakum latusalluuna salaatan idinku waxaad dukanaysaan salaad laqad saxibna الnabiya sal ll ly slama famaa ra'aynaahu yusaliiha idinku salaad baad dukanaysaan nebigaan annaga la saaxiibnay ma aanan arkin buu yidhi ee isagoo tukanaya marka laqad saxibna nebiyadaas buu wuxuu uga dhigay fadiilo uga dhigay laakiin fadiilo caam ah waa taas waxaa kaloo mucaawiya fadiilo u noqon karo kaana yaktubu alwaxya inuu waxyiga qori jiray oo nebiga uu waxyiga u qori jiray ee mar haddii nebigu mas-uuliyaddaa weyn u dhiibay oo inuu waxyiga qoro ninka waxyiga loo aaminay waa iq waa qof lagu kalsoon yahay aduu fadaaishaas buu leeyahay de mucaawiyana waa iska dadkan hadda qaabka daran ee dad badan afko afkooda yacnii caydiisa unbaa ka baxayso xataa dad soomaali ah baa jiro aada u caynaya mucaawiya meelaha qaarkood oo bal saxaabadii maxaa ku diray iyagana maba gaarayaani maa u daayaan wixii isaga iyo rabbigii maa isu daayaan iyagii markaa iyagoona yacnii casrigan fidnada badan nool haddana dembigooda inay ku darsadaan inay saxaabi wax ka sheegaan maxaa ugu jira bal oo aan shar ahayn marka qala hada xadiiثu غariib wcmr bn waaqid yuضacafu qala manaaqibu cmr bn اlcaas radia allahu canhu cmr bn اlcaas bni wa'il ashmiy manaaqibtiisa qala xadaثna qtaybaة qala xadaثna bn lahicata can mishrax bni haacaan whuwa maqbul can cuqbata bni caamiri qaala qaala rasuulu llahi sal l slam aslama annaasu dadkii way islaameen waa isdhiibeen wa aamana camru bnu lcaas camru bnu lcaasna waa rumeeyey aslama bimacnaa waxaa laga wadaa istaslama annaas dadku waa isdhiibeen annaasudan alifta iyo laamta ku jirtana waa cahdiya waxaana loo jeedaa dadkii fatxuma ka islaamay ayaa laga wadaa dadkii fatxu maka islaamay buu nebigu wuxuu leeyahay iyagu way isdhiibeen oo weli iimaankii qalbigooda yacanii darajadii iimaanka ma gaarin oo yacni waxaa laga helay islaamnimadii islaam iyo iimaannada way kala duwan yihiin amaa camru bnulcaas isagu wuxuu leeyahay waa iimaankii baa laga helay iimaan u qiraya wa aamana camru bnu lcaas ayib marka taa waxay u noqonaysaa fadiila ee muslimiintana sidoodu waxay ka koobnaayeen muhaajiriin iyo ansaar iyo muslimatulfatxi iyo dadkii markii maka la furtay islaamay kulligoodna ilaahay khayr iyo wanaag buu u yaboohay laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu kuwaas ayaa marka ka fadli badan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu oo haddana dagaalamay oo fatxumaka kadib wax bixiyey wakullan wacada allaahu lxusnaa wakullan wacada allaahu lxusnaa ilaahay dhammaantood ha kala fadli badnaadaan laakiin wuxuu u yaboohay xaalad wanaagsan saxaabada marka noocay rabaan ha ahaadaan kuwii hore kuwii dambe kulligood fadaa'il bay leeyihiin waxaa kaloo manaaqibta camru bnu lcaas ka mida nebiga sal ll ly slam qhaswo iyo duulaan ayuu isaga madax uga dhigay dadka madaxda loogaga dhigay waxaa ku jiray abubakar iyo cumar yani col ciidan ay abubakar iyo cumar ku jiraan ayaa isaga madax looga dhigay camru bnu lcaas taana marka waxay tusaysaa fadiilo inuu leeyahay camru bnu lcaas oo iyagana marka mar kale shiicadu aaday waxay dhammaay waa siyaasadaynayaan waa aaday u durayaan ede shiico camru bnu lcaas iyo mucaawiye may u daahayaan abubakar iyo cumar bayba gaalo waaya dhahayaan qala hada xadiiثu غaribu la nacrifhu ila min xadiiثi bni lahicata can mishraxin walaysa isnaaduhu bilqawiyi qala xadaثna isxaaq bnu mansuur qala xadaثna abu usama wahuwa xamaad bnu usamata can naaficin can naafic bni cumar aljumaxiy can ibni abi mulaykata qala qala طalxaة bni cubayd اllahi samictu rasuula اllahi sal l slam yaquulu ina camra bna alcaas min saalixi quraysh quraysh dadkooda wan wanaagsan ayuu ka mid yahay ayb xadiidkan marka inqiaac baa ku jiro ibnu abi muleyka lam yasmac min dalxa qala hada xadiiثu inama nacrifhu min xadiiثi nafic bni cumar aljumaxiy wanaficun hiqat walaysa isnaaduhu bimuttasilin maaha ibnu abi mulaykata lam yudrik dalxata ibnu abi muleyka dalxa ma uunan soo gaarin qala manaaqibu khalid bn اlwaliid radia allahu canhu qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna leyt can hishaam bni sacdi can zayd bni aslam can abi hurayrata qaala nazlnaa maca rasuuli llahi sal ly slam manzilan nebiga ayaan la degnay meel fajacala annaasu dadkii waxay guda galeen yamuruuna inay marayaan fayaquulu rasuulu llahi sal ly slam nebiguna uu dhahayo man hada yaa abaa hurayra kan waa ayo faaquulu waxaan dhahayaa fulaanun hebel fayaquulu nicma cabdullaahi addoon allah ayaa nicmo lahaaday haadaa oo kan ah almaqsuusu bilmadxi haada wayaquulu man hada ayuu dhahayay faaquulu fulaanun fayaquulu bi'sa cabdullaahi haada ilaahay addoonkiisaa baas leh almaqsuusu bidami haada xataa mara khaalid bnu lwaliid ilaa uu soo maray faqaala man hada faqultu hada khaalid bnu lwaliid faqaala nicma cabdullaahi khaalid bnu lwaliid sayfun min suyuufi illaahi seef ilaahay sayfihiisa ka mida ayaa wanaag lahaatayo waa isaga marka khaalid oo markaa kan la ammaanayo ayaa lagu ayaa lagu fasirayaa oo tafsiir u yahay sayfun min suyuufi illaahi qaala hada xadiidu gariibu walaa nacrifu lizayd bni aslam samaacan min abi hurayrata inqiaaca ku jira wahuwa cindii xadiidu mursal laakiin khaalid inuu sayfun min suyuufi illaahi yahay bukhaari baaba warinaayo kitaabu lmaqaazi gaswatu mu'ta markuu ka hadlayo mu'ta waa kii yihi markaa akhadahaa sayfun min suyuuf illaahi waana khaalid mar kale iyaguna marka dadkan marka iyaguna dad badan baa duro oo shiicada shiico ah shiicadu marka khaalid way duraan marka saxaabadii dhan bay iyaga iska caynayaan marka meeshii lasoo qaadaba marka way ku liitaan qaala wafi lbaabi can abi bakrin sidiiq abu bakr xadiidkiisa imaam axmed baa wariyey ayb qala manaaqibu sacd bni mucaad radia allahu canhu sacd manaaqibtiisa qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa wakiicun can sufyaana can abi isxaaq can ilbaraa qaala uhdiya lirasuuli llahi sal l slam nebiga waxaa loo hadiyeeyey hawbun thawbu xariirin maro oo xariir ah fajacaluu waxay guda galeen yacjabuuna inay la yaabayaan min liinihi jileeciisa faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi atacjabuuna min hada kan miyaad la yaabaysaan lamanaadiilu sacdi bni mucaadin sacdi bni mucaad manaadiishiisa yani maryaha oo yani fasalitiyaalkiisa fi ljannati jannada dhexdeeda uu ku leeyahay axsanu ka wanaag badan min hada kan sacad manaadiishiisa tan ka khayr badan jannada uu ku leeyahay marka waa manqabo aad u weyn waay fadiilo weyn waay oo jannana loogu bishaareynayo qala wfi lbaabi can anas qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana maxmuud bnu haylaan qala xadaana cabdالrazaaq qala akhbarana bnu jurayji qala akhbaranii abu الzubayr anahu samica jabira bna cabdillaahi yaqulu samictu rasuula اllahi sal ly slm yaquulu wajanaazatu sacdi bni mucaadna bayna aydiihim ay tahay sacad janaasadiisana ay hortooda hortiisa ay tahay hortooda ayaa wuxuu yidhi nebiga ihtaza lahu waxaa u lushay waxaa u lushay carshu raxmaan allaha raxmaanka carshigiisa ayaa u lushay ayb carshiga allaha raxmaanka carshigiisa u lushay imaamu lbaqawi sharxu sunnaha wuxuu ku yidhi ihtaza ay irtaaxa wuxuu aad ugu diirsaday biruuxihi ruuxdiisa xiina sucida bihi marka kor la fuushiiyey yacnaa ruuxdii sacad marka kor la geeyey carshigii ayaa aada ugu farxay ihtaza marka macnaheedu waxay tahay waa kinaayo markaas oo yacnii carshigii inuu u farxay oo yani hilow u qabay bay tilmaamay waana la isticmaalaa sidaasoo kaleo dhulka marka roobka iyo uu ku da-o faidaa anzalnaa calayha almaa htazat warabat dhulkii baa waxaa la leeyahay marka roobka uu ku da-o waa dhaqdhaqaaq waa dhaqdhaqaaqday haddana way barartay markaasi waxay keentay dhir ihtazad marka dhulka dhaqdhaqaaq ma samaynayo macnuhu waa qurxanaaday waayo dhulkii nacam kaasuu biyihii roobka ku da-ay buu ka jawaabay marka ruuxdii sacad marka kor la geeyey carshigiibaa u dhaqdhaqaaqayo aad buu ugu yacnii ugu u jeclaystay qiila araada bilihtizaazi alsuruuru wاlistibshaar waa ku bishaaraystay macnuhuna waa xamalatl carshi malaa'igta carshiga xambaarsan baa aad ugu farxeen markaasaa carshiga lagu idlaaqay qaar sidaas bay dhaheen baqowi waxaa kaluu yidhi walowlaa ijraa'uhu calaa daahirihi laakiin waxaa habboon buu yidhi in daahirkiisa layskaga wado carshigu inuu u dhaqdhaqaaqay dhimashadii sacad ibni mucaadi qala wfi lbaabi can usayd bni xudayr waabi saciidi warumeytata qala hada xadiidu صaxiix ilaa toban saxaabi ayaa warisay in carshigu u dhaqdhaqaaqay sacd bnu mucaad geeridiisa ayb iyo ka badan weliba ibnu xajar saasuu sheegaya toban saxaabi iyo ka badan baa wariyey qala xadaثna cbd bn xumayd qala akhbarana cabdالrazaq qala akhbarana macmar can qataadaة can anasi qaala lama xumilat janaazaةu sacd bni mucaad markii la qaaday qaala almunaafiquuna munaafiqiintii waxay dhaheen ma akhafa janaazatahu alla janaasadiisu fudayd badanah wadalika kaagaasina wuxuu ku dha ku ahaaday lixukmihi fii bani qurayda yani waana sidaa waxay u leeyihiin lixukmihi fi bani qurayda ama wadalika kaagaana wuxuu ahaa lixukmihi cinda xukmihi fi bani qurayda markuu reer bani qurayda xukumay agteeda waa ile hore u dhintay isagee markii uu bani qurayda xukumay maba nagaanin waxyar kadib waa dhintay fabalaga dalika الnabiya sal ll slama warkaabaa markaa nebiga gaaray faqaala wuxuu yihi ina almalaaئikata malaa'igtu kanat taxmiluhu way qaadaysay waxay la fududaatay malaa'igta xambaarsanayd oo qaadaysa ayb waa xadiid saxiixa ibnu xibaan uu saxiix yeelay qaala hada xadiidun xasanu صaxiixu غariib qaala manaaqibu qays bni sacd bni cubaadata radia allahu canhu qala xadaثna mxamed bnu marzuq albصriyu wahuwa mxamed bnu mxamed bni marzuq albصriyu saduqu lahu awhaam qala xadaثna mxamed bn cabdالlah alanصariyu qala xadaثanii abi mxamed bn cabdillaahi bn اlmuhanى waa aabihii marka waa cabdullahi bn اlmuhanى alanصaariy cabdullahi bn اlmuhanى bni cabdillaahi bni anas bni malik waay an can humaamata can anasi qaala kana qays bnu sacdi wuxuu ahaa min الnabiy sal ly slam nebiga wuxuu ka ahaa xaggiisa bimansilati saaxibi الshuraطi ninka yacnii askariga ah ee booliska ah oo kale ama askariga ah min alamiiri amiirka meesha u joogo yacnii ninka yacnii amiirka ah ninka askariga ah isaga body guardkiisa oo ilaaliyo ama yacnii howlaha muhim muhiimka ah u hayo meesha uu ka taagan yahay ayuu qays ka taagnaa nebiga sal lla ly slam yacni maxaa laga wadaa waa u dhawaayo waay aad buu ugu dhawaa nebiga sal lla ly slam ee nebiga isagoo hadda yacni sida umaradii dambe oo kale maunan ahayn qala alansaariyu yacnii mima yelii min umuurihi maxaa laga wadaa marka yacnii wuxuu ujeedaa mima yelii waxa uu maamulayo min umuurihi arrimihiisa ah howlaha nebigu ou rabo in la qabtoo kale isagaa qaban jiro ninka u dhowba u ahaa oo markiiba uu u dhiibayo sida sekreteerka qofka uu u yahay qofka markaa hawsha hayo iyo sekreteerka meesha isu jiraanoo kale xadiidkan marka bukhaari meelaha dambe ayuu ku keenay kitaab alaxkaam iyo meelaha ama kitaabu اlictisaam iyo meelahaasuu ku keenay kitaabu fadaa'il الصaxaaba ma uunan ku keenin bukhaari marka wuu wariyey isaga qaala hada xadiidu xasanu غariib laa nacrifhu ila min xadiiثi اlanصaariyi qala xadaثna mxamed bnu yaxya qala xadaثna mxamed bn cabdillahi اlanصaariy naxwahu wlam yadkur fiihi qowla alansaariyi ma sheegin qaala manaaqibu jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma waa jaabir bni cabdillahi bni camr bni xaraam abu cabdillaahi asulamiy qaala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna cabdالraxman bnu mahdiy qala xadaثna sufyaan can mxamed bn اlmunkadir can jaabir bni cabdillaahi qaala jaءanii rasuulu llahi sal ly slam nabigaa ii yimid laysa biraakibin isagoon fuushanayn baqlin biraakibi baqlin baqal isagoo mid fuushan aan ahayn walaa birdownin faras faras cajameedka aan fuushanayn ayuu ii yimid macnuhu marka waxaa weeyaan danayn ou idanaynayo ayuu isoo booqdayoo lug ayuu iigu yimid gaadiid xataa iima soo raacinoo waa iisoo lugeeyey marka waa iisoo lugeeyey macnaa weyn bay ku fadhisaa marka isagoon gaadiid fuushanayn buu nebiga ii yimid marka uu u imaanayana waa xanuunsanaayo waa soo booqanayay qaala hada xadiidun xasanu saxiix marka waxaa ku sugan jaabir fadiila ugu sugan qaala xadaana bnu abi cumar qala xadaana bishr bnu sariy can xamaad bni salamata can abi zubayr can jaabirin qaala istakfara lii rasuulu llahi sal l slam nabigaa ii dembi dhaaf dalbay leylata albaciir habeenkii ratiga hamsan wacishriina mara labaatan iyo shan jeer habeenka ratigana waxay ahayd waa habeen socod dheer intay soo galeen jaabir ou ratigii markaas ka xumaaday oo ratigiisii mar walba uu daahayey oo markaa isagoo ku qaylinayay nebiga intuu arkay markaa yacnii nebiga ugu duceeyey oo ratigiiba uu noqday rati ordaayo owrta ka horeeya markaabuu nebiga yidhi ma iga iibsanaysaa ratigani markaasuu ka iibiyey markaasuu wuxuu shardhistay jaabir washtarada xumlaanahu dhabarkiisa laakiin ilaa aan guriga ka tagno anaa iska lahaanayo oo wax ii saarnaanayaan alaabtan ayu ayaa ayuu ii sidayaa waa kii yidhi qisadaas waa marka habeenkaas leylat albaciir habeenkaa buu ka wadaayo nebiga waa ii isti ilaahay buu iiga dembi dhaaf dalbay qaala hada xadiidun xasanu saxiixun gariib wamacnaa qowlihi leylat albaciir maa ruwiya can jaabirin min gayri wajhin anahu kana maca nabiy sal l slam fii safarin buu nabiga la jiray fabaaca baciirahu ratigiisii buu gaday jaabir min annabiy sal l slam uu ka gaday washtarada dahrahu dhabarkiisana waa shardhistay ila lmadiinati ilaa madiina laga gaaray yaquulu jaabirun wuxuu dhahayaa leylata bictu min annabiyi sal l slama albaciira habeenkii aan nabiga ratiga ka gatay istaqfara lii hamsan wacishriina mara wa kaana jaabirun qad qutila abuuhu jaabir aabihii baa la dilay cabdullaahi bnu camr bni xaraam yowma uxud wa taraka banaatin gabdho badanna waa ka tegey fa kaana jaabirun yacuuluhunna jaabir waa mas-uuliyadooda ayuu u taagnaa gabdhahaasi wa yunfiqu calayhina waana biili jiray fa kaana nabiyu sal ly slam nebigu wuxuu ahaa yabaru jaabiran jaabir ayuu u baarinimo fali jiray wayarxamuhu waana u naxariisan jiray bisababi dalika arrintaa darteed haakada ruwiya fii xadiidin can jaabirin saa ayaa la wariyay naxwu hada qaala manaaqibu muscab bni cumeyrin radia allahu canhu muscab bnu cumeyr alcabdariy min bani cabdidaar ayuu ahaa muhaajiriintii hore ayuu ka mid ahaa qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu axmed wahuwa zubayriyu qaala xadaanaa sufyaanu can اlacmash can abi waa'il can khabaabin qaala haajarnaa maca rasuuli اllahi sal l slam nabigaan la haajirnay nabtaqii wajha allahi inagoo ilaahay wejigiisa raadinayno oo ilaahay darti ay naga tahay fawaqaca ajrunaa cala allahi ajrigeenna allow ku dhacay fa minaa waxaa naga mida man maata qof dhintay lam ya'kul xaal ousan cunin min ajrihi ajrigiisa shay-an isagoon waxba ka cunin waxaa naga mid ahaa qof dhintay isagoo ajarkiisii aan waxba ka cunin wa minaa waxaa naga mida man baa naga mida ay nacat lahu ay u bislaatay hamaratuhu mirihiisa fa huwa isagu yahdibuhaa waa guranayaa yaqdacuhaa wayajtaniihaa nina ujuurtiisii iyo ajarkiisii inta u bislaaday buu iska guranayaa wax ka cunayaa wa ina muscaba bna cumayrin muscab maata waa dhintay walam yatruk ilaa thawban wax kalena kama tegin maro maahan hal maro ayuu adduun uga tegay kaanuu waxay ahaayeen idaa qadaw bihi ra'sahu hadday madaxiisa uga daboolaan kharajat rijlaahu labadiisa lugood baa soo baxaysay wa idaa qadaw bihi rijlayhi labadiisa lugood hadday ku daba uga daboolaanna kharaja ra'suhu madaxiisaa soo baxayay faqaala rasuulu llahi sal ly slam nabiga wuxuu yidhi qaduu ra'sahu madaxiisa daboola hadaw ficil amaray ficil maadiye ahayd tii hore haduuna waa ficlu amrin qaduu ra'sahu madaxiisa daboola wajcaluu calaa rijlayhi lugihiisa waxaad ka yeeshaan alidkhira geedka idkhirka cawskiisa saarsaara yani ninkaa wax maala kama tegin soo ma arkaysa adduunya wuxuu uga tegay mara bis hal marou uga tegay dawaana kaasaa ilaahay dartiisna u dhintay ninkaas marka yacni wuxuu leeyahay khabaab baa wuxuu dhahayaa ninna hadda waa kanaa nicma u haystaa anagu ajarkeennii waa qaadanay buu leeyahay waxbaan ka qaadanay ninna ajrigiisa isagoon waxba ka cunin ayuu ka tegay adduunyadii isagii buu tiigsanayaa marka cabdiraxmaan binu cawfna sidoo kale inta afur loo keenay ayuu wuxuu xusuustay dhacdadan markaasuu iska ilmeeyey ayb cuntadiina ka tegey cumarna wuxuu dhihi jiray waxaan u malaynayaa waxaan aan hayno xasanaadkeennii naloo soo dedejiyey oo qiyaamihii marka ay nagu dhacdo wayowma yucradu aladiina kafaruu cala annaari adhabtum طayibaatikum fi xayaatikum اddunya aada u cabsanayo o aada u baqayo ahay iyagoo dadaal dadaalkooda baqdinaa la socotay annaga dadaalna ma hayno cabsidiina ma ma leh nacam ama waaba nagu yar tahay qaala hada xadiidun xasanun saxiix muscabna waa ninkii nebigu u diray madiina inuu dadka qur-aanka baro inta uusan hijroonin ka hor ee haddana isaga weliba wuxuu ka dhashay waalid xoolo haystou ka dhashay xoolahaas iyo waxaas oo dhan waa ka yimid ilaahay dartii buu uga yimid dadka maa marka dad yacni qiyaamuhu marka da iyaguna jannay rabaan annaguna jannaan rabnaa laakiin bani aadamku waa iska yacni dadaalkeed yacni meel fiican inaad tagtana waa rabtaa dadaalkeediina ma haysid ma fiicna taasna qala hada xadiidu xasanu صaxiix qala xadaana hanaadun qala xadaana bnu idriis cabdالlahi bnu idriis alawdiy weeyaan can اlacmash can abi wa'ili shaqiiq shaqiiq bni slma can khabaab bni اlarat naxwhu qala manaqib اlbaraء bni malik radia allahu canhu anas walaalkiis waa ku hooyo ku aabbaha ah albaraء bnu malik iyo anas bnu malik qala xadaana cabdالlahi bn abi ziyaad qala xadaanaa sayaaru wahuwa sayaaru bnu xaatim alcanaziy abu salamata albasriy saduuqun lahu awhaam qala xadaanaa jacfar bnu sulaymaan qala xadaanaa haabitu wacaliyu bnu zayd caliy bnu zayd ibni judcaan waay marka cali hadda isagada haabit baa mutaabiciyeyo caliy bnu zayd dacfigiisa dhib ma leh ayib laakiin sayaarkaasa war ku jiraa saduuqun lahu awhaamtaas can anas bni maliki qaala qaala rasuulu llahi sal ly slama kam min ashcata alla mid basaasan badana aqbara oo boor leh dii timrayni laba maro oo duug ah u saaxiib ah dii timrayni dii thawbayni khaliqayni waa laba maro oo duugowday u saaxiiba laa yu'bahu lahu kaasoo aan loo aaba yeelaynin oo dadka aynan saa u fiirinaynin u aaba yeelaynin badanaa low aqsama cala allahi ilaahay hadduu ku dhaarto korkiisana la abarahu oo u baarinimo fali lahaa wallaahi saasaa la samaynaa hadduu yidhaahdo ilaahay waa u samaynaa dhaartiisa sidau u qiimeynayo alle minhum dadkaa waxaa ka mida buu yidhi albaraau bnu malik ayb xadiidku waa saxiix saxiixun ligayrihi oo duruq kale iyo shawaahid buu leeyahay musnadka iyo heyrkii ku sugan qaala hada xadiidun xasanu gariib qaala manaaqibu abi muusa alashcariyi radia allahu canhu abuu muusa alashcari manaaqibtiisa qaala xadaanaa muusa bnu cabdiraxmaan alkindiy wahuwa abu ciisa alkuufiyu hiqatu qaala xadaanaa abu yaxya alximaaniy cabdulxamiid bn cabdiraxmaan laqabuhu bashmiin saduuqun yukhdi wa rumiya bilirjaa can burayd bn cabdillahi bn abi burdata can abi burdata can abi muusa can اnabiy sal l slam anahu qaal yaa abaa muusa laqad ucdiita waxaa lagu siiyey mismaaran cod wanaagsan qurux badan min masaamiiri aali daawuud daawuud codadkiisa ka mid ah imaamu nawowi wuxuu yihi almuraadu bilmismaari asawt اlxasan codka wanaagsan baa laga wadaa wa aslu zamri alghinaa zamriga asalkiisa heestaa la yidhaha hadda halkaanse waxaa loo jeedaa codka macaan aali daawuudna waxaa laga wadaa daawuud nafsuhu isagaa aada u cod macaanaa markuu zabuurta iyo ku luuqeeyo ayb oo shimbiraha iyo waa ka daba qaadi jireen qaala hada xadiidun xasanu صaxiix qaala wafi lbaabi can buraydata waabi hurayrata waanas qaala manaaqibu sahli bni sacdin radia allahu canhu waa sahlu bnu sacdin asaacidiy qala xadaanaa mxamed bn cabdillahi bni baziic qala xadaanaa alfudayl bnu sulaymaan ayb wahuwa الnumayriyu abu sulayman albasriy saduq lahu khaطأ kahiir asxaabu اlkutub sita u wariyaan qala xadaثna abu xaazim can sahl bni sacdi salamaة bnu dinar waa abu xaazimka qaala kunaa maca rasuuli اllahi sal l slam nabigan la jirnay wa huwa yaxfiru اlkhandaqa isagoo khandaqa qodaya dhufayska godka wa naxnu anaguna nanqulu turaaba ciidda ayaan raraynay oon godka ka bixinaynay wayamuru binaa waana soo maraayay faqaala allahuma laa caysha ilaa cayshu اlaakhira faqfir lilansaari wاlmuhaajira ayuu dhahay laba meelba marka manaaqibtiisu waa tusaysaayo godkaas inuu nebiga la qodaayey oo uu ciidda wax ka rarayou ka qaadayey fadiilay u tahay sahlu bnu sacdin isaaciidiy radia allahu canhu in nebiga u duceeyeyna allahuma laa caysha ilaa cayshu alaakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira oo isaga uu ku jirana fadiilay u tahay meeshaa marka mudaabaqada halkaas qala hada xadiidu xasanu صaxiixu غariibu min hada اlwجhi وabu xaazimi ismhu slamaة bnu dinar alأcraj الzahid qala xadaثna mxamed bnu bashaar qala xadaثna mxamed bnu jacfar wahuwa gundar qala xadaثna shucbة can qataadaةa qala xadaثna anas bnu maliki ana الnabiya sal ه slm kana yquul allahuma laa caysha ila cayshu اlaakhirة faأkrim اlanصara wاlmuhaajirة qala hada xadiiثu xasanu صaxiix qala qad ruwiya min gayri wajhin can anas wej wax aan ahayn baa anas loogaga wariyey qaala baabu maa jaa fi fadli man ra'a nabiya sal l slam wasaxibahu wuxuu ku yimid fadliga kusoo arooray qofkii arkay nebiga sal l slam lana saaxiibay qala xadaثna yaxya bnu xabiib bni carabiy albasriy qala xadaثna musa bnu ibrahima bni kahiir alansaariy wahuwa alxaraamiyu saduq yukhdi qala samictu طalxata bna khiraashin wahuwa alansaariy saduqun ayb wuxuu yihi samictu طalxata bna khiraashin yaquulu samictu jaabira bna cabdillaahi yaquul samictu rasuula اllahi sal ly slam yaquulu nabigaan maqlay oo dhahayo laa tamasu naaru naarta ma taabanayso musliman ra'aanii muslim aniga ay arkay ow amase ra-aa arkay man ra'aanii qof aniga ay arkay qaala alxatu alxa wuxuu yidhi qad ra'aytu jaabira bna cabdillaahi ka laba qola hadda loo duceeyey saxaabada ayaa yacnii naartii ma taabanaysa laleeyahay qof muslim ah oo aniga ay arkay nebiga qofka arkoo muslimka muxuu noqonaa saxaabi ow ra'aa man ra'aanii qof aniga ay arkay isagoo muslima arkay isaga waa taabici marka dalxa marka wuxuu yidhi faqad ra'aytu jaabira bna cabdillaahi baan anigu arkay wa qaala muusa muusana wuxuu yidhi waqad ra'aytu dalxata baan ana arkay qaala yaxyaa yaxyaa oo shaykhu tirmidi ana wuxuu yidhi waqaala lii muusa muusa wuxuu igu yidhi waqad ra'aytanii adigana anaad i aragtay buu yidhi wanaxnu anaguna narju llaaha ilaahan rajaynaynaa anagana da qoladaa loo sidaa la yidhi annaga hadda ma nihin buu leey laakiin waan rajaynaynaa annaguna oo nimankaasaan tiigsanaynaa oon yacnii yaa markaa yacnii xarigga uu noogu xiran yahay ayb xadiidka isnaadkiisa dacfi baa ku jira dalxatu bnu khiraashkan baa laysku khilaafay nasaa-i wuxuu yidhi saalixun ibnu xibbaanna hiqaadkuu ku daray qaarna waxay yidhaahdeen kaana miman yukhdi de saxaabada iyada la geray laakiin taabiciinta iyaga naartii ma taabanayso taabashada maxay noqonay marka wuxuu u baahan yahay marka tafsiir ishkaal baa marka bishaaraduse waxay khaas ku tahay saxaabiga iyo ciddii saxaabi aragtay oo dabcan taabicigii ah qala hada xadiidu xasanu gariibu la nacrifhu ila min xadiidi muusa bni ibrahima alansaariy qala warawaa caliyu bnu lmadiniy wagayru waaxidi min ahli اlxadiidi can musa can musa hada alxadiida qala xadaثna hanaadu qala xadaثna abu mucaawiyata can اlacmash can ibrahima can cabidata huwa salmaniy can cabdillaahi bni mascuudi qala qala rasuulu lahi sal l slam khayru الnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu khayr badan qarniga aniga aan noolahay kuwa ku xigo kuwa ku sii xigo uma ya'tii qowmun dad baa imaanayo bacda dalika kaagaa kadib tasbiqu iimaanuhu aymaanuhum dhaarahoodu ay ka hormarayso shahaadaatihim marqaatiyaalkooda ow shahaadaatuhum marqaatiyaalkooda aymaanahum ay ka hormarayso aymaanahum qala wfi lbaabi can cumara wacimraana bni xusayn wabureydata qala hada xadiidu xasanu saxiix ayb hada akhiruhu wallah aclam slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed